asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda dalsan maanta oo ah maalin axada koob iyo tobanka sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warka madaxdiisii
shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho iyo faahfaahin ku saabsan qodobada looga hadlayo
warar dheeraad ah oo kasoo baxaya qarax khasaare sababay oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa miina baarista magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan
wafdi heer caalami ah oo maanta kusoo wajahan magaalada muqdisho
taliska nabad sugidda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo soo bandhigay xubin ka tirsan al-shabaab
dhimashi iyo dhaawac ka dhashay qarax khasaare geystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay
dowladda soomaaliya iyo hay-adda socdaalka adduunka oo ka wada hadlay qodobo ku saabsan wada shaqayntooda
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan
bakistan oo ku dhawaaqday khasaaraha ay geysteen fatahaado ka dhacay qaybo ka mida gobolladaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal haatan u diyaargaroowa dhagaysigii warkii duurnimo ee idaacadda dalsan oo dhammaystiran
aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa la filayaa inuu maanta ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgelayaan shanta madaxweyne dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo shir gudoomin doona qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo xaaladaha abaaraha ee waddanka ka jira ayaana la filayaa in looga hadlo shirweynahan waryaheena mahad nuure ayaa inoo haya faahfaahinta warkan shirka golaha wadatashiga qaranka ee madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaana madaxtooyada shirkan waxaa madaxda maamul goboleedyada isugu yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gudoomi doona waxaana looga hadli doonaa arrimo dhowra oo qayb ay ka yihiin amniga dalka xaaladaha abaareed ee xilligaani saameynta ku yeeshay dalka siyaasadda la dagaalanka al-shabaab iyo sidii loo soo xoojin lahaa wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxda maamulada hiirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho waxaana sidoo kale haatan maqan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo saacadaha soo aadan muqdisho kusoo wajahan madaxda maamul goboleedyada dalka ee soo gaaray magaalada muqdisho oo warbaahinta si kooban ola hadlay ayaa ka dhawaajiyey inuu shirkan noqon doono mid miradhal wanaagsan ka soo baxaan islamarkaana rajada shacabka ay ka filanayaan ay noqon doonto mid guulaysato
madasha wadatashiga qaranka oo loogu talagalay in arrimaha hadda jira looga hadlo idinkana waan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu shirkana noo furmo khayrna uu ku furmo khayrna ku dhammaado dalka iyo dadka soomaaliyeedna duruufaha ay ku jiraan iyo xaaladaha adagoo abaarta iyo amniga iyo culayska shabaabka looga hadli doono waana jecelnahay in ilaahay idankiis xal loo helo rasmiya casuumadu noo soo diray madaxweynaha dalka in uu looga tashado aayaha dalkan colaadaha iyo abaaraha jiro looga tashado insha allah haddii lay raalli ka noqdo ummadda soomaaliyeedna waxay ku faraxda inay ka soo baxaana rajaynayna insha allah haddii lay raalli ka noqdo waa ku faraxsannahay waa ilaahay mahaddiis inaan isu nimid annagoo u nimid inaan ka qayb galno shirkii madasha wadatashiga qaranka iyadoo aan wada ognahay waddanku xaaladda uu ku jiro waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii xaaladaha waddanku ku jiro oo maanta runtii leh si gaar ah waddanka dadkii dalka u taabanaya in shirkan ay ka soo baxaan qodobo ama arrimo muhiim oo ah oo mirdhal ah oo wax ka tari kara
iyadoo shir uu ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi kow laba saddex afarra uga horreynaya taariinka amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadiya ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo waxaan isku tashi samayna balshabaab iyo go'aanka laga gaari lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aanaan lahayn hadda uun dadka hay sabaabulaan oo dhoolo qori qaado bale intii wixii la habeeyo dagaalkaasi sidii aan ujeedadiisa u gaari lahayn shirka madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa in labada maalmood ay soo socota muqdisho ka socda islamarkaana kadib warmurtiyeed midaysan laga soo saari doono mahad nuuri axmed raadiyaha iyo tv-ga dalsan muqdisho
faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxaysaa qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana lala egtay ciidamo miina baaris ah ilhaan mustafa ayaa warkan eegeysa
qarax khasaare geystay ayaa goordhow ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana la qarxiyey gaarin oo caraaxada ah oo ay saarnaayeen ciidamo kuwa ammaanka ah ee magaaladaas goobjoogayaal ayaa kusoo waramaya in qaraxa dhacay uu ahaa miino lagu xiray gaarigii ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska hirshabeelle gaar ahaan kuwa miino baarista ah ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne gaariga ayaa mar qura qarxay xilli uu marayay xaafado xaafadda xaawataako si gaar ah meel aan sidaas uga fogeyn laanta nuur xabaad ee magaalada islamarkaana waxaa dhashay khasaaro dhaawacyo ah oo gaaray askartii saarneyd gaariga ilaa saddex askari oo ciidamo miino baaris ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaas waxaana askarta loo qaaday dhaawacyadooda isbitaalka ciidamada artis ay ku leeyihiin deegaanka ceer jaalle ee duleedka magaalada beledweyne ciidamada booliska magaalada ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay iyagoona xiray aagga waxaana ay halkaasi ka bilaabeen baaritaano jimcihii ayay ahayd markii qaraxyo khasaare dhaliyay ay ka dhaceen duleedka beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
mahadsanid ilhaan caalami ah ayaa kusoo wajahan maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xili uu furmayo shirka golaha wadatashiga qaran warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo haya waryahayaga cabdisalaan juula oo arintaasi si dhow la socday wakiilka sare ee midooda yurub ee soomaaliya ee dibadda iyo siyaasadda amniga joseph borel ayaa lagu wadaa in maanta uu soo gaaro magaalada muqdisho ee caasimada dalka boorel ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida aan wararka ku helayno waxaana sidoo kale suurtagal ah inuu la kulmo madax goboleedada ku sugan caasimada dalka wararkii ugu dambeeyey oo aan ka helayno wafdiga heerka caalami ah ee muqdisho kusoo wajahan ayaa waxay yihiin inay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku aadan xiriirka midooda yurub iyo soomaaliya kaalmada ururka uu siiyo soomaaliya ee arrimo kala duwan oo aada u fara badan qaramada midoobey ayaa toddobaadkii hore ka digtay in bilaha oktoobar ilaa iyo disembar ay soomaaliya ka dhici karto macluul baahsan haddii aan si deg deg ah loo qaadin tallaabooyin garaar ah oo baaxad weyn oo la doonayo in looga hortago abaaraha dalka ka jira hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in loo baahan yahay hal bilyan oo doolar oo gargaarkaasi loogu fidinayo shacabka soomaaliyeed oo guud ahaanba ku dhiwaateysan caasimadda dalka soomaaliya wakiilka sare ee midooda yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale wuxuu ka xog wareysan doonaa arrimo dhowr ah ee ugu horeyso arrinta abaaraha dalka sidii loogu hortegi lahaa midooda yurub ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka taageera dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshayaasha dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka tababarada ciidamada dalka amniga guud ee dalka iyo shuruudaha ku xeeran arrimaha deen cafinta ee dalkeena soomaaliya
taliska nabad sugidda koonfur galbeed ayaa soo bandhigay xubno ka tirsan al-shabaab warkan waxaa eegaya waryaheena cabdinaasir deefuw taliska nabad sugidda maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo taliska nabad sugidda ayaana soo bandhigistiisa ku sheegay in markaas uu isku soo dhiibay isxaaq ali yarow cabdiraxmaan oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan kuwa jabhadaha ayaa kasoo baxsaday al-shabaab oo ka tirsanaa wuxuuna isku soo dhiibay ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed oo xiriir markaas uu lasoo sameeyey ninkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo shan sano ah uu ka tirsanaa al-shabaab wuxuu unxusay inuu ka qayb qaatay dagaalo badan oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isxaaq cali yarow ayaana ku eedeeyey al-shabaabkii uu ka tirsanaa in dhibaato badan ay ku hayaan dadka shacabka siduu hadalku u dhigay wuxuuna ku baaqay saaxiibadiis ama ugu baaqay in ay markaas iskaga soo baxaan in ay kusoo biraan maamulka koonfur galbeed ciidamada halkaa ku sugan ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa marar kala duwan soo bandhigay dagaalyano ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay waxaana xubnaha qaarkood ka mid noqday ciidanka dowladda halka kuwo kalena lagu xareynayo markaas ama lagu xareynayo xeryaha dhaqan celinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
weli waad la socotaan warka duhur oo idinka imaanaya idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waryaheenna cabdisalaan alcadaala ayaa suleymaan alcadaala ayaa warkan inoo haya
qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka ceeldheere oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraale bartaale ee gobolka baay waxaana dhimashadii dhaawac ay kasoo gaareen dad shacab ah qaraxa miino ayaa qabsaday mooto bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah oo maraysay deegaanka ceeldheere waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in ilaa saddex ruux ay ku geeriyoodeen laba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi dadka ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay qaraxa ayaa waxaa la geeyey degmada bartaale si si kuwa geeriyooday loo aaso kuwa dhaawacmana lagu daweeyo cisbitaalka degmadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada bartaale ayaa ku baxay goobta uu ka dhacay qaraxa iyaga oo halkaasi ka sameeyey howlgalo miino baaris ah iyada oo la cabsi qabay in ay miinooyin kale ee halkaasi ay ka dhacaan laamaha amniga iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka baay ayaan weli wax faahfaahin ah ka bixin qaraxaasi iyada oo dhowr jeer wadada wadada xiriirisa deegaanka ceeldheere iyo degmada bartaale ay ka dhaceen qaraxyo waxyeelo kasoo gaaray dad shacab ah
dowladda federaalka soomaaliya ayaa hay-adda socdaalka ee adduunka waxay la yeelatay shir muhiim ah oo arrimo kala duwan looga hadlay warkan waxaa eegaya wariyaheena mahad nuure
ereyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha gurmadka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan la qaatay ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka adduunka ee loo yaqaana i o m kulankan waxaa sidoo kale qeyb ka ah xubno ka tirsan hay-adda socdaalka adduunka kuwaas oo sheegay in sare loo qaadi doono ugurmashada si deg dega dadka ay abaaraha saameeyeen dhinaca kale waxay isla garteen in muhiimadda ay leedahay in wadajir loo wajaa xal u raadinta mushkiladaha abaaraha soo noqnoqday si loo fududeeyo socdaalka gargaarka ee dunida loogu baaqayo xilligaani in waxyeeleynta ka dhalan karto isbeddelka cimilada ergaga gaarka ayaa waxaa wafdigan hogaaminaya sheegay in diiradda la saari doono sidii looga faa-iideysan lahaa heshiiska laga qaada xayiraadaha ruushka ee dekadda ukraine taas oo dagaalka ka socda dalkaasi dhammaanba uu saameyn ku yeesha arrimaha gargaarka ee wadamada abaarahu ay saameeyeen ergaga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gurmashada ayaa si mog weyn ugu mahad celiya kaalinta lixaada leh ee hay-adda socdaalka adduunka ay ka qaadanayso ugurmashada abaaraha iyo guud ahaanba iskaashiga wada shaqeynta hagar la-aaneed ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duurnimo idaacadda dalsan aad ka dhagaysanayseen ciddii wararka iyaga uu seego waxay dib u eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel